ciidamada admis aanan ahayn miyu arrin ayadan khatarteeda leh waa qabaa waagi dhaweyto iyaga afarta madaxweyne ay halka ku shireen in arrintaas la gaaray laakiin waxaa moodaa inay ku eg tahay hadda madaxweynaha soomaaliyeed iyo madaxweynayaashaas go-aanka ay gaareen iyo taladii ay gaareen aysan usu dilin ciidanka sideeda oo soo gelaya rules of engagementka ay kusoo gelayaan dalka waa in la ogaadaa waktiga iyo waxa rules of engagementka yihiin haddaan la ogaan oo hadda golo wasiira iyo baarlamaanka iyo aan la marsiin dee qof berito dhiig kuu daadiyay waa kula yeelan dalka muuqda inay sharciyad xeerinayso soo gelitaankooda ana waxay la tahay inay muhiim u tahay annaga mustaqbalkeenna iyo badqabkeennawa sideedaba ciidan oo yacni hadda aanan dee shuruuc ay kusoo gelayaan anjina iskusoo gelaya ana waxaan qabaa inay leedahay khatarteeda arrintaas waxaan qabaa in madaxweynuhu uu arrintaas golaha wasiirana la geeyo baarlamaankana la geeyo tirada intay la eg tahay ciidanka soo gelaya rules of engagementkooda wuxuu noqonayo ilaan ciidan lala xisaabtan kara ma yihiin haddii ay khaladaad geystaan isagoo ciidan aan lala xisaabtami karin waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la qeexo